bismillahi raxmaani raxiim anigu laba qodob baan ka hadlaya maanta waan ku faraxsanay inaan guddoomiyaha xisbiga injineer faysal calwaraab aan kusoo dhaweynay safarkii uu ka yimid dalka turkiga waanu jeclay in madaarku xor loo ahaado runtiina waxaa runtii wax la yaab le ah in xataa wixii dadweynaha loo ogolaa inay halkay intay ka galaan oo hal doolar iyo bixiyaan ay baabuurta halkaa dhigtaan in xisbiyadii mucaaradkaa xataa loo diiday waana yacyaan daro colaad fara badan baa ka muuqata dawladda waxaanad moodaan runtii inay doonayaan in cagta hoostooda geliyaan de waan ogeyno kulmiya wuxuu ka cabaadi jiray in v i b da loo furo anagu waaban lugeyno ilaa halkaa hadda banaankan kuleyno adin ka arkaayo marka iyaga berigoodii dee dhiig baa ku daadin jiray oo maalinta v i b da loo furi waayo waa kuwii yararka soo kicin jiray lakin waxba soo kicin mayno waanu dul qaadanayna maxay ahayday laakin waxaanu leenahay warshabay tole wixii aad ka cabaadayseen maanta inaad ummadda ku samaysaan oo annaga ina nagu samaysaan waa wax runtii aan wanaagsanayn taasina sharaf iyo milge iyo madaxnimo iyo hoggaaminimo kama muuqato wasiirkana waxaad moodaa inuu wasiirkan dee aviationka ama dee dulista haysta inuu ku balamiya askarta oo askarta waa idinka arkaaye idinkuwa saxaafadda madaxa banaad goojoogka ahaydeen ay yidhahdeen amar baana lagu siiyey inaan la soo dayn hadda gawaarida shicirka waa lasii daynaya laakiin gawaarida mucaaradka waxaa la yidhaha sii daynin banaanka ku haya waa runtii wax wanaagsan maaha laakiin wixii annaga naloo igmaday xisbi ahaan mucaarid ahaan waanu samaynaynaa ama idinka cadaawadahaadi ka haabto annaga cadaawad naga maaha annagu shaqadaydan baanu qabsanaynaa shaqadaydan waxa weeyaan in wixii qaladaada aanu aragno inaanu qabanno oo aan idinku ilaalino xukunka marka haddaa leedihi maxaa u hadlaysaan oo maxaa nooga daba yurquuraysaan boqol jeer baan idinka daba hadlaynaa doodan qaranna waat waxay ka mid tahay uun tii awoodda dastuurku noo siiyey xisbi ahaan inaan xukuumadda la xisaabtanno waana la xisaabtankii insha allah waxaanu jecel lahay inaan maarata haddii aad idinku de dooda waxaan jecel lahay kasoo qayb galaan oo arkaan qodobka kale aan doonaya inaan ku darsado waxa waxaan maqlayaa maalin dhaweytolo iyadoo dee ka hadlayey wasiirka arrimaha guduhu ka hadlayey uu ku eedeynayey xisbiyada qaran in doodan qaran ay tahay mid laga soo maleegay oo salka ku haysa muqdisho runtii aad iyo aad baan uga xumahay in hadallo noocaas oo kale ay kasoo baxaan mas-uul dawladeed isagoo aan wax allaali wax caddayna aan haynin dee soomaaliyana iyagaa la hadlayay saddexdii sannadood ugu dambeeyey anagu lamamaana hadlayn marka soomaaliyana dee wax laisku xuuqeeyey maaha somalilandna waa dal adag waa dal xamar laga soo burburin karaya maaha runtii meel buu kaga dhacay gef buu kaga dhacay reer somaliland mana wanaagsana hadallada delqaafka noocaasoo kale ah in ay ayna ka waantoobaan ragga xukuumadda ay waxu dhiibatay waxaan u sheegayaa ama halkan baaq uga diraya reer somaliland annagu haddaanu xisbiga mucaaradka ee cudnahay iyo xisbiga kale ee wadani oo aanu doodan qaranna aanu wadnaa waxay tahay un mid dalka wanaagun u ah wax xumaan ah oo ku jiraan ma jiraan waxaanan jecel lahay in dadkao dhan isugu yimaadaan laga wada hadlo laga wada doodo laadan ninka diidaya aan wada tashano ama wada hadalno ama wada doodno de waa nin wax qarinaya wey haddii hadduu arrinku sidaa yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi